magaalada galkaayo ee gobolka mudug ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daafurayay masjid cusub oo laga dhisay magaaladaasi masjidkan oo loogu magacdaray sheekh nuur maxamed islamarkaana laga dhisay xaafadda siinay ee magaalada gaalkacyo ayaa munaasabada lagu daafurayay waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah culammada magaaladaasi sheekh sacad jaamac ramadaan oo ka mid ah guddiga gacanta ku hayay dhismaha masjidka ayaa ka warbixiyey masaajidka magaciisa waxaan ugu magacdaray sheekh nuur maxamed sidaas horta magaciisu weeye fadhiga dhulku uu ku fadhiyo ama dugsiga ha noqoto ama masaajidka ha noqoto ama baanikinka bannaanka dhulka uu masaajidka ku fadhiyo waa soddon afartan weeye inta inoo dhisan oo aynu ugu talagalnay cibaadada waa labaatan iyo lix labaatan iyo labaa wey dugsigu kuma jiro adeega kale iyo maxaan ku rahdaa kuma jiraan weesada iyo intaa deyrka iyo kuma jiraan alxamdulilah ilaah wayna ka gebagabeeyey waxaan ma awalan u mahad celinayaa intii xoog iyo xoole ka geysatay dhammaantood waxaan leeyahay jasaka allah khayr waxaan mahad labaad u celinayaa intiina ka soo qayb gashay furitaanka masaajidka sheekh nuur maxamed dhammaan rag iyo dumar waxaan idin leeyahay walaalyaal waa mahadsantihiin ilaahay idinka abaalmariyay intii fadhigaa aad fadhideen qaar ka mid ah xubnaha ka qaybgalay munaasabadda ayaa soo dhoweeyey dhismaha masjidkan raggii masjidkan insha allaahu waa la waqfay horta waqafkii baa horeeya kolkii la waqafay kadib iyo haddana muxsiniin baa ilaahay u diray ilaahay idankii waxaan leenahay qolyaha muxsiniinta ee wanaagga sameeyey iyo inta waqaftaba ilaahay idankiisa fadli iyo bishaaro iyo fakhri waxaa idinku filan buyuuturaxmaani dariiqukum liljannati weeye oo ilaahay idankiisa guryaha ilaahay oo la dhiso oo la ilaaliyo la camiro intaasoo dhan waxa weeyaan insha allaahu waxay noqonaysaa dariiqii jannada qofka uu ku geli lahaa bay noqonaysaa dariiqiisa jannaduu noqonayaa ilaahay baa mahadda iska
innagana ilaahay inuu inaku risaaqo inaynu noqonno kuwa ilaahay ammaanay oo masaajidda ilaahay beydka ilaahay camira ilaahay wuxuu yidhi wa anna almasaajida lilaah isagoo ilaahay subxaana wa tacaala wax alla waxa koonka saaranba isaguu leeyahay ayuu haddana si gooniya ilaahay u sheegtayoo waa sharaf meeshii ugu dambaysay weeye masaajidada in loo tiiriyo allah subxaana wa tacaala ruuxa dhisa ama cidda ka qayb qaadata dhisidoodana sharaf waxaa ugu filan xadiidkii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam cuhmaan binu cafaan uu warinahayay man banaa masjidan yabtagii wajha allah bana allaahu lahu beytan milahu fi ljanna sharafkaasaa ugu filan adoo guri yar dhisay oo adduunyadan baaba'aysa ka dhisay oo aan sii jirayninoo wax weyn aan ku fadhiyin
masjidka sheekh nuur maxamed islamarkaana laga dhisay xaafadda siinay ee magaalada gaalkacyo ayaa muhiim u ah bulshada ku nool xaafaddaasi